In ka badan toban gabdhood oo wax ku baratay magaalada Beledweyne ayaa fursado shaqo ka helay isbitaalka Barwaaqo oo ka mid ah xarumaha caafimaad ee dhowaan laga hirgeliyay magaalada. Xaruntan caafimaad ayaa loogu adeegaa hooyada iyo dhallaanka iyadoo haweenka laga wacyigeliyo cudurrada saameynta u keeni kara. Faadumo Axmed oo ka mid ah maamulka xaruntan caafimaad ayaa ka warbixisay shaqo abuurka loo sameeyay haweenka.
taqriiban wallaahi taqriiban shaqaalaha meeshaan ka shaqeeya waa badan yihiin haddii dhowr iyo toban way gaarayaan marka eh, laba iyo toban ugu badnaan intaas waaye marka shaqaalahaas oo inta badan shaqooyin kala duwan ka qabta xarunta iyo oo macnaha ka baxa shaqada ka baxda qeybaheeda kala duwan qof walbaba goo- is- qeyb gooni ka qaabilsan marka intaas ayaa ka baxda shaqaalaha ka shaqeysa meeshaan shaqaalaha meeshaan ka shaqeeya waxay isugu jiraan dhaktar waxay isugu jiraan eh, nursing waxay isugu jiraan midwifery eh, assistancy oo caawiye ah eh, kalkaaliyayaasha waxaas ay isugu jiraan ma fahante marka qeybahaas kala duwan waaye haween gabdhaha meeshaan ka shaqeeyo inta badan horta wiilku ma jiro oo rag kuma jiro laakiin inta badan waa gabdho maadaama meel hooyada iyo dhallaanka looga shaqeynaa tahay inta badan waxaa looga baahan yahay gabdho gabdhahaas ayaa meeshaan maxay ahayd aa ka shaqeeyo ka howlgalo maasha allah si fiican ay howl- howsha u socotaa u kala socotaa alxamdulilaah
Qaar ka mid ah haweenka shaqo abuurka loo sameeyay u waramay Radio Beerdhula ayaa ka mahad celiyay.
Een, aniga waxaan ka shaqeeyaa gaar ahaan xarunta barwaaqo ee, fursooyin fursada shaqo inta la iga siina aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqday maxaa la dhahaa ee, shaqaalaha een, barwaaqo inaan ka- inaan ka mid ahay aad ugu faraxsanahay jaamacadaha dalka inaan ka qalin jibiyey marka horeeto fursadii siiyeen barwaaqo inaan shaqaysto een, waan ku faraxsanahay hooyooyinkan waxaa ugu baaqaya inay xarunta yimaadaan asalaamu calaykum magacayga waa doctoresa kothar cismaan xasan Em, waxaan joogaa em, xarunta barwaaqo Em, waxaan ahay midwife Em, waxaan u adeegaa hooyooyinka em, sidoo kaleeto iyo caruurta waxaan qabto waxaa ka mid ah eh, waxaan siinaa em, hooyooyinka counseling Em, waxaan u sameynaa antenatal careka Em, sidoo kaleeto haddee xarunteena sidoo kaleeto waxaan qaabilsannahay em, hooyada iyo dhallaanka waana ku faraxsanahay fursadaan shaqo aan helay Goobaha caafimaad ee ku soo badanaya magaalada ayaa inta badan waxaa fursado shaqo ka helo dhalinyarada wax ku baratay magaalada.